galkacyo waxaa ka dhacay camaliyaad istishhaafiya oo waxa weeye ay qaadeen walaalaha mujaahidiinta xarakka mujaahidiin laguna qaaday cadowgaas murtadiinta ah ee gacmaha gaala ah waxa weye diinta ilahi subxaana watacaala alka dagaalka ku haya lagu magacaabo ashaaro birarka puntland halka ayaana lagu qaaday marka camaliyadaas ayaa ka dhacday meesha la yidhaahdo runtii camaliyaadkaas waxa weye walaalihii qaaday ilaahi subxaana watacaala shahaadoda haka aqbalo waxa weeye halkii loogu talagalay ayay beegsadeen halkaasoo ay ku aruursanayeen cadow fara badan oo kamid ah cadowga dadka muslimiinta islaamka uu leeyahay runtiina waxaa soo gaaray maadaama de meeshii loogu talagalay ay ku dhacday khasaaro fara badan ayaa soo gaaray xogta awariga ah ay kasoo baxaysaa waxay sheegaysaa dhimasho aad fara badan ay gaartay dhimashadaas oo udhaxaysa soddon ilaa kontomeeyo dhaawacuna runtii aada u badan yahay oo kontomeyada uu kasii badan yahay marka waxaway khasaaro xoog leh ayaa gaaray sidoo kaleeta waxaa burburay waxaway dhismihii iyo daartii halka ku tiilay ee shirqoolada lagu maleegayay iyaduna way burburtay oo way baaba'day marka khasaaro lixaad leh oo naf iyo maalba leh ayaa soo gaaray nimanka murtadiinta waxay ogyihiin dadka muslimiinta nimankaas ashaardirka puntland waxay yihiin cadow ama waxa weeye al ku taagan dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dadka mutadini mutadayiniinta ah ee ahludiinka ah waxa weeye cadow u taagan ayay hayeen waxay gacmo u yihiin nimanka gaalada ah khaasatan qolada nasaarada ah ee etoobiya oo ah waxa weeye qoladii runtii waxa way dhisatay markii horeeto sanadka iyo cadurka iyo garabkan u ah maxay aheeday murtadiintan hadka soomaalida ah beeshaa joogtana garabka u ah iyadoo waxa weeye awaamirta ay fuliyaan ay tahay awaamirta ay kasoo qaataan nimankaas nasaarada ah ee etoobiya oo ay ugu dambayso hadeertan oo waxa way shalay oo camaliyaadka ay dhacayeen in kooxda ridada ee halkaa kulka ka dhisan ninka u ah maxaawaaye mas-uulka u sarreeya cabdiweli gaas uu diray waxa weye sl asaaba tahay halka ay xadkiisii tahay oo in yarba sanadba marka uu ku noqonayo waxa weye dee muslimiinta iyo gaaladana waxaa ka dhexeeya daa'iman dagaalka iyo colka ayaa mujaahidiinta waxay udagaalamayaan in waxa weeye ilahay kitaabkiisa uu saro maro oo waxa weye koonka asaga lagu dhaqo dadka muslimiintana ay axraar noqdaan marka dagaalka ka dhexeeyay maadaama muddo dheer soo taagnaa waxa weye furaska iyo waxa weye awqaada iyo waktiyaduna hadba ay nooca yihiin taa ayaa keentay marka in la beegsado cadowga isaga ah maadaama meesha xaruntaas ay xarun ay ku urursaneen marka isaga ah cadow badan oo shabaabdirada halka ayay mujaahidiintu marka beegsadeen waxaa loo beegsaday marka waxa weeye falkoodii xumaa ee gaalnimadoodii iyo ridadoodii ayaa loo beegsaday hadee marka u dambaysana ma noqon doonto biidn illahi tabaaraka watacaala waxa weye webi weyn far yar oo kamida un weeye insha allahu tacaala haddii de gaalnimada aysan kasoo noqon gaalnimada ay sii joogteeyaan waxa weeye in ay kusii jiri doonaan waxa weye camaliyaadka iyo dhibaatada ay kusii jiri doonaan haddii ay tooba keenaan ilahay diinta usoo noqdaanna waxa weeye dee waxay noqonayan hadhow walaalaha inay noqon doonaan laakiin iyagay ka falantaa waxa weye inay doortaan in dariiqan dhibaatada iyo waxa weeye dilka iyo shaadiyada ay kusii jiraan iyo in waxa weeye ay ammaan iyo ay u baxaan iyay ku xiran tahay hadii ilahay rumeeya subxaana watacaala kitaabkiisa ay ka horwareegaan suulyada sal ly slam ay ka horwareegaanna waxa weye waxay noqon doonaan dad de waxa weeye nabad gala haday kusii taagnaadaan diinta ilahi subxaana watacaala ila dagaalkeedana waxay ahaan doonaan dad dhibaatada kusii jira